بsm الlh الرحmn الرaحيم alحamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نبyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين amا bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllah taعalى bab bsط الxaئd الkhmرة fi اlmasجid baabu bayaani xukmi basطi اlxaa'idi haweenta xaa'idka ah fidinteeda xukunkaa caddayntiisiibu u baab yahay alkhumrata ay fidiso salliga fi lmasjidi ay ku fidiso wbilisnaadi qaala ahbaranaa moxamed bnu mansuuri can sufyaana huwa bnu cuyayna can mambuudin wahuwa mambuud bnu abi sulaymaan qiila magaciisa sulaymaan ayaa la yidhi sulaymaan bnu abi sulaymaan waqiila manbuud ayaa magac u ah waqiila manbuud waa laqabna waa la yidhi maqbuulun rawaa lahu النasaa-iyu ibnu xajar taqriibka saasuu ku yidhi tahdiibu tahdiibkana wuxuu tilmaamay in ibnu maciin uu towhiiqiyey ibnu xibbaanna hiqaadkiisa uu geliyey ayb can ummihi ana maymuunata qaalat kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama nebigu wuxuu ahaa bay tiri yadacu ra'sahu madaxiisa inuu dhigaayey fii xajri ixdaana mideen dhabteeda fayatlu lqur'aana qur'aanka ayuu aqrinayay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ay tahay midaas uu markaa dhabteeda ku jiefo wataquumu ixdaana mideen waxay u istaagaysay bilkhumrati salliga sajaayadda ila lmasjidi masjidka xaggiisa ayay ula istaagaysay fatabsuduhaa waa fidinaysay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah ayay fidinaysay ayb isnaadka marka dacfi oo waxaa ku jiro ummu mambuud mambuud hooyadii oo uu ka warinayo xadiidka jahaala ku sugan isaga unbaa ka wariya bis ayb axad towhiiqiyeyna ma jiro majhuululcaynkana wuxuu ahaa man rawaa canhu raawin walam yuwahaq marka xadiidka saasaa marka lagu cilaynaya ee qeybtan hore oo iyada ah markaa inuu nebiga ku seexan jiray haweentiisa xaasaskiisa qaar ka mida dhabtooda iyadoo xaa'id ah ou qur-aan aqrin jiray iyadoo saxiix waayo waana noo imaan doontaa laakiin middan ah marka masjidka dhexdiisa intay gasho iyadoo xaa'ida ay salli ay fidiso sidaan marka xadiidkan unbuu ku yimid xadiidkana marka dacfiga ayaa ku jiro qeybta hore marka imaam muslim baaba isaga warinaya qeybta hore qeybtan dambe laakiin oo tarjamadana mudaabaqadeeda oo u keenay musanifka iyada sanadkeeda waxaa ku jiro haweeneydaas jahaalada ay ku sugan tahay ayb qaala baabun hore waxaan usoo marnay gacanta inay uga dhiibtay nebiga inuu isoo muctakifa madaxiisa soo bixiyey oo ay iyada bannaanka uga shanlaysay qolka xaggeeda kuwayaalkaas oo dhan de masjid gelideed ma tusaayaan marka uu yidhi naawiliini lkhumrata shalay casharkan soo maraynayna macnaheedu waxa uu ahaa inay iyada markaa gacanta uga dhiibto marka xaa'id baan ahay waxaa mutaqarir agteeda ka ah xaa'id inayna masaajid gelin oo ilaa haddaynan sidaas agteeda mutaqarir ka ahayn waaba usoo qaadi lahayd markaasay soo geli lahayd maadaama ay gacan dhiibiddii ka shakisay nebigana uu gacanta ugu tilmaamay inaynan xaydkeedu ina xaydataki laysat fii yadiki waxaa laga qaadan karaa marka inaynan gelaynin ayb qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ladii midka yaqra'u lqur'aana qur'aanka aqrinayo wa ra'suhu madaxiisuna fii xajri imra'atihi xaaskiisa dhabteeda uu yahay wahiya xaa'idun iyadana ay xaa'id tahay marka haween xaa'id ah agteeda qur-aan ma lagu aqri karaa iyadoo markaa yacni dhabteeda uu ninka ku jiifo isaga ma aqrin karaa iyada ma laga hadlayo ayb wabihi qaala ahbaranaa isxaaq bnu ibraahim wahuwa bnu raahuuya wacaliyu bnu xujrin wahuwa sacdiyu wallafdu lahu ay licaliyin qaala ahbaranaa sufyaanu wahuwa bnu cuyayna can mansuurin waa mansuur bnu cabdiraxmaan mansuur bnu safiya can ummihi hooyadii waa safiyatu bintu shayba waa saxaabiyad iyada sidaan sheegnay bukhaari fii kitaabi اljanaa-is ayaa uu kusoo saaray xadiid saxaabinimadeeda tusaayo aad laakiin caa-ishay uga warisaa can caa-ishata qaalat kana ra'su rasuulillaahi sal l slama nebiga madaxiisu wuxuu ahaa fii xajri ixdaana mideen dhabteeda wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah wa huwa yatluu isaguna uu aqrinayo alqur'aana isaguna uu qur-aanka aqrinayo meeshaan marka ibnu daqiiq ilciid waxa uu yidhi fii hada alficli ficilkan waxaa ku sugan ishaaratun ilaa ana alxaa'ida laa taqra'u lqur'aan ishaaraa ku sugan oo haweeneyda xaa'idka qur-aanka inaynan aqrinaynin lianna qiraa'atahaa low kaanat jaa-isatan maxaa yeeley qiraa'adeedu hadday bannaanaa lahayd lamaa tuwuhima imtinaacu lqiraa'ati fii xajriha haddayba iyada aqrin karto lama yacnii shak lagama shakiyeen ama shaki ma galeen in iyadoo xayd qabto qof dhabteeda saaran qur-aan oo aqrin kara lagama shakiyeen oo lamaba soo guuriyeen hadday iyadu aqrin karto ayb halkaas marka yaa uu ka laga fahmay buu yidhi bacdu ahli lcilmi ay ka fahmeen xata اxtiija min atansiisi calayhi ilaa mar calayha ilaa loo baahdo marka in la caddeeyo arrinkaas masaladaa marka culimada qaarka ama jumhuuru ahlilcilmi sidaasay u qabaan waana sidaas marka wajhu dalaaladoodana waa sidaas uu tilmaamay waay laakiin hore waxaan uga soo hadalnay bukhaari iyo ibnu cabaas iyo in markaa yacni qiraa'at اlqur'aani liljunub in markaa yacnii ay iyagu hadalgeliyeen arkayeenna inay bannaan tahay kor inuu ka aqriyo maaha inuu kitaabka taabto junubkana marka marka la fiiriyo iyo xaa'idku daruurada xaa'idkaa badanay leeyihiin culimadaas nacam ayb marka masalada marka qiraa'at lqur'aan xaa'id inay akhriso iyo in qof junuba uu akhriyo masale ijmaac ku soo arooray ma aha waa masale khilaaf ku jira waa nacam ayb qaala baabu gasli اlxaa'idi ra'sa zawjihaa xaa'idka dhaqitaankeeda xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay ra'sa zawjihaa ninkeeda madaxiisa ay dhaqdo oo inay ninkeedii u khidmayso madaxiisii ay dhaqdo wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa yaxyaa wahuwa bnu saciidin alqaطaan qaala xadaanaa sufyaanu huwa thawriyu qaala xadaanii mansuuru wahuwa mansuur bnu lmuctamir weeyaan kan can ibraahiima can اlswad can caaishata qaalat kana الnabiyu slى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuumiu ilaya waa iisoo ishaarayay xaggayga ayuu soo usoo jalleecinayay ra'sahu madaxiisa wahuwa muctakifun isagoo muctakif ah oo ictikaafsan faaqsiluhu waan dhaqayay markaa madaxiisa wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah marka xadiidka iyo tarjamada mudaabaqadooda waa daahir waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa xadiidkan waxaa laga qaadanayaa dahaaratu badani اlxaa'id naagta xaa'idkaa jirkeedu inuu daahir yahay jirkeeda maxaa yeelay iyadii gacanteedii bay ku dhaqaysaa nebiga madaxiisa ku dhaqaysaa gacanteeda marka najaas ma aha walidaalika marka badanu lxaa'id najaas inuunan ahayn ayaa xadiidka laga qaatay ayb oo markaa istimtaa istimtaacii iyo mubaasharadii iyana waa la banneeyey ilaa marka laga reebo jimaacii iyo ama meelihii ka ag dhowaa maahani waxaa kaloo xadiidkan laga fahmayaa ana alxaa'ida laa tadkhulu lmasjid xaa'idku inaynan masaajid gelaynin leanna madaxii nebiga madaxiisao bannaanka usoo bixinayay markaasay ugu dhaqaysay ayb ibnu bataal xadiidkan wuxuu ka fahmay mas'alo marka uu leeyahay shaafici buu xadiidkan korkiisa xujo ku yahay oo marka uu shaafici ounan kala qaadin ee uu yidhi taabashada ninka iyo haweentiisu bimujarad yacni mulaamasada iyo taabashada caadiga ah in in weysadu ay jebinayso ayuu xadiidkan wuxuu leeyahay shaafici buu xujo ku yahay sababtoo ah nebigu sal ll ly slam waa muctakif masjidkiibuu ku jiraa iyadiina markaa yacni madaxii bay u dhaqaysaa haddii marka ay weysa jebayso sidaa ma yeeleen macnaha saasoo kaleu rabaa marka inuu ka fau ka fahmo laakiin hadda xadiidka sidaa in loo fahmo waxaa ka laba shayba waa u baahan yahay shayga koowaad waxa uu yahay nebigu inuu inuu weyse qaatay iyo inuunan weyse qaadanin hadda inta kuma cadda shay marka mubham oo xadiidka aan lagu sheegin waay saa darteed shaafici marka xujo kuma aha korkiisa midda kale ee labaadna waxay tahay shaafici timaha iyo kale iyo ilkaha iyo yacni meelaha sidaas oo kale ah tintoo kale taabashadeeda waxba kuma jebinayo isaga oo wuxuu leeyahay waltiqaa'u basharatay ajnabiyeyni laba ajnebi labadooda jir inuu istaabto basharada timihiina iyaduda basharo ma aha haddii marka tintu ay taabato ma jebayso ayuu isagu saas u qabaa marka ma lagu laazimi kara arrinkan marka ayb aduu calaa kullin masaladana hadda waa ka hadalno kitaabka oo nagu soo martay ayb laakiin kan xadiidkan isaga xujo kuma aha taas a waxa laga hadlayan ayb wbihi qala akhbarana mxamed bnu salamta qala xadaana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bnu wahbin almisriy can camri bn اlxaariث wadakara aakhara marka wadakarada ayaa faacilkeedii waa ibnu wahb wadakara ibnu wahab wuxuu sheegay aakhara mid kale oo camru bnu lxaariث la lamaansan midkaas ou marka nasaa-i ibhaamiyey waa cabdullaahi bnu lahyaca waay badanaana sidaanu dhahaa cabdullaahi bnu lahyaca markuusaan uga warinayo badanaa marka isaga iyo camru bnu lxaariث oo kale ama isagai qof kaloo isu keenayaa marka isaga calaa wajhi libhaam uu ku keenaa wadakara aakhara buu leeyahay nam aakharkaas marka waa cabdullaahi bnu lahyaca mararka qaarna bukhaari waa sameeyaa sidaa lafteeda ayb can abilswad wa huwa moxamed bn cabdiraxmaan bni nawfal yatiimu curwa abulaswadkan marka waa yatiimu curwa waa hiqatu rawaa lahu asxaabu اlkutub sita can curwata can caaishata qaalat kana rasuulu اllahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yukhriju ilaya ra'sahu madaxiisuu iisoo bixinaayey min almasjidi buu igaga soo bixinaayey wa huwa mujaawirun isagoo muctakif ah mujaawir marka waa ereyada ictikaafka loo isticmaalo huwa mujaawirun ay muctakifun fi lmasjidi fa aqsiluhu waan dhaqaaye wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can maliki can hishaam bni curwata can abihi can caaishata radi allahu canha qaalat kuntu urajilu ra'sa rasuuli llahi sal l slam nabiga madaxiisa ayaan shanlaynayey wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah wa bihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid can malikin xaa wa akhbaranaa caliy bnu shucayb caliy bnu shucaybkan waa caliy bnu shucayb asimsaar albazaaz albaqdaadiyu farisiyu اlasli hiqatu rawaa lahu الnasaa-iyu faqad qaala xadaanaa macnun qaala wa huwa macnu bnu ciisa alqazaaz qala xadaanaa maliku can الzuhriyi can curwata can caaishata mila dalika mila alxadiid saabiq baabu mu'aakalati اlxaa'idi washurbi min su'rihaa xaa'idka la cunitaankeeda iyo washurbi cabitaan yani lala cabo washurbi iyo cabitaan min su'rihaa hambadeeda lacabo laga cabo hambadeedii marka waxay iyada soo reebtay in laga cabo iyo in lala cuno haween xaa'id ah wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yaziidu wahuwa bnu lmiqdaami bni shurayx bni haani can abiihi almiqdaam bnu shurayx can abiihi shurayxin marka waa xadiidkan marka waa axaadiidta asaaniidda riwaayat abnaa can ilaabaa oo fulanu can abiihi can jaddihi oo kale can caaishata sa'altuhaa waan su-aalay buu leeyahay caaishaan su-aalay shureyx baa dhahaya hal ta'kulu lmar'atu haweeneyda ma cunaysaa maca zawjihaa ninkeeda wax ma la cunaysaa wa hiya taamithun iyadoo xaa'id ah oo xayd qabto ayb caarikatun daamithun xaa'idun isku macno wahay waxyaabahaas oo dhan ayb marka wahiya taamithun ta lama gelinin leanna wasfi rag looga soocaa ma ahan wasfigaani ma u baahna marka taa in la geliyo qaalat waxay tihi nacam haa kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yadcuunii waa ii yeerayey fa aakulu macahu waan la cunayay wa ana caarikun aniga oo xaa'id ah oo xayd qabo wa kaana ya'hudu alcarqa lafta ayuu qabanayey fa yuqsimu calaya waa igwaa i dhaarinayey fiihi yacni laftaa cunitaankeedu igu dhaarinayay oo yacnii inaan cuno waa i dhaarinayay wuxuu muqsamu calayhiga shayga markaa yacnii loo dhaaranayaa wuxuu yahay markaas inay iyada cunto hilibka laftaas fa actariqu waan feenanayay minhu xaggiisaan lafta xaggeedan ka feenanayay uma adacuhu waan dhigayay fa ya'huduhu waa qaadanayay fayactariqu minhu isagana waa feenanayay markaas tou qaato ayuu isna feenanayay ayb marka in wax lala cuni karo xaa'id ayb wayadacu wuxuu dhigayay famahu afkiisa xaysu meel wadactu famii afkayga aan dhigay min alcarqi lafta wayadcuu bisharaabi cabitaan ayuu u yeeranayay fayuqsimu calaya waa idhaarinayay fiihi shanigiisa yani sharaabkaa shanigiisa igu dhaarinayo yacni an atanaawala minhu wax inaan ka qaato ka cabo ayb qabla an yashraba minhu intuusa isaga cabin fa aakhuduhu waan qaadanayay fa ashrabu minhu waa ka cabaayey uma adacuhu waa iska dhigaayey faya'huduhu nebigu waa qaadanayey fayashrabu minhu waa ka cabaayey wayadacu famahu afkiisuu saaraayey xaysu wadactu famii meeshaan afkayga saaray min alqadaxi weelka aan ka saaray mara tarjamada waa daahir marka sharaab ay iyadu soo reebtay inuu cabay nebiga sal ll ly slam marka ashurbu min su'ri اlxaa'id waa jaa-is waxaa kaloo laga qaadanayaa dee nebiga dhimrintiisa iyo dabci wanaagiisa iyo ehelka sida mucaasharadiisu say u fiicnayd iyada markay xaa'id tahay iga fogow iyo ma dhahaynine bal yacnii waxna waa la cunayey waxna waa la cabaayey oo dadka yacni wuxuu ahaa dee axsanuhum linisaa'ihi وبه قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان وهو الرقي ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو وهو الأسدي الرقي ثقة فqih رbma whm rawى lh أصxaaب الkتب الستة ayb عn الأعmش عn المqdاm بn شhurيح عn أbيه عn cائشhaةa qاaلت kana rasuul الlahi صلى اه عل sلم yadcu faahu عlى الmوdع اladي أshرb minhu nebiga afkiisa wuxuu saarayey meesha aan ka cabaayo weelka aan ka cabay fayshرbu waa cabaayey min fadli su'rii hambadayda waxa yacni ka soo haro hanbadeydii buu cabayay waana xaa'idun anoo xaa'id ah baabu lintifaaci bifadli اlxaa'idi haweenta xaa'idkaa waxa ay soo reebtay in lagu intifaaco xukunka cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can miscarin huwa bnu kidaam can ilmiqdaami bni shurayxin can abiyihi qaala samictu caaishata tqulu kana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama yunaawilunii nabiga waa ii dhiibayey alinaaa weelka buu ii dhiibayey faashrabu minhu waa ka cabaayey waana xaa'id uma ucdiihi waan siinayey fayataxaraa wuxuu ku dadaalayay mowdica fami afkayga meesha aan weelka ka saaray fayadacuhu calaa fiihi afkiisa ayuu saarayey markaas tii hore marka la cunidda iyo cabitaankaas waxa ay soo reebtay in la cabi karo ahaa baabkii hore baabkanna waxay tahay de wax iyada ay soo reebtay in lagu intifaacsan karo marka alintifaacu acamu min almu'aakalati wa shurbi intifaaca waa kasii caamsan yahay hadii la rabo marka yacni qofku meel buu ku shubi karaa hadduu rabo cuntaa lagu karsan karaa isticmaalku intifaacu marka waa ka caamsan yahay cunid iyo cabid keliya ayb marka tarjamada marna tarjamada cumuuma ku jiro xadiidkaa takhsiisinaya mar taraajimtu midba marka yani xukun gaara ayaa ayaa ku jiro wa bihi qaala akhbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaanaa miscarun wasufyaanu can ilmiqdaami bni shurayx can abihi can caaishata qaalat kuntu ashrabu waan cabaayey wa ana xaa'idun anoo xaa'id ah wa unaawiluhu waxaan u dhiibaayey annabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga fayadacu faahu afkiisuu dhiga saarayey calaa mawdici fiya afkayga booskiisa calaa mawdici fiya yani afkayga aniga meesha aan dhigay fayashrabu waa cabaye wa atacaraqu alcarqa lafta ayaan feenanayey wa ana xaa'idun wa unaawiluhu nabiya sal l slam aan u dhiibayey fayadacu faahu calaa mawdici fiya baabu mudaajacati alxaa'idi haweenta xaa'idkaa la jiifsigeeda in yacnii lala seexan karo haweenta xaa'idkaa yacni waxaa la rabaa marka dee n najaasadani meel unbay ka socotaa meesha ay ka socoto iyaa layska ilaalina laakiin sida kale qofkaanu najaas uma aha wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun wahuwa khaalid bn cabdillaahi alwaasitiy alطaxaan ayb khaalid alxadaa qaala xadaanaa hishaamu wahuwa bnu abi cabdillaahi dastuwaa'iy xaa وأخbaranaa cubaydullahi bnu saciidi وإsxaaq bnu ibraahim saddex sheekh waay marka uu leeyahay qaala xadaanaa muaad mucaadu bnu hishaam waa mucaadu bnu hishaam bn abi cabdillaahi wاlafdu lafdigana lahu lhishaam limucaad baa iska leh qaala xadaanii abi buu yidhi labada sanad marka taxwiilka uu geliyay xaggee isaga soo dhacayaan hishaam lanna midkan uu dhahayo xadaanii abi waa isla hishaamkii waay laba arday buuna hishaam leeyahay midna waa wiilkiisa mucaad bnu hishaam ka kalena marka waa khaalid bnu cabdillaahi alwaasiti aaxaan labaduba marka hishaam bay ka warinaya markaas ayb lafdiga uu soo kaxaynayana waa lafdu limucaad oo ma ahan lafdigii khaalid ma soo kaxaynayo qaala xadaanii abi can yaxyaa marka hishaam can yaxyaa haddaad aragto waa yaxya bnu abi kahiir alyamaami qaala xadaanaa abu salamata huwa bnu cabdiraxmaan ana zaynaba binta abi salama xadaathu waa rabiibada rasuulka sal l l slam ana uma salamata xadaathaa qaalat baynamaa ana mudajicatun xilli aan ahay anigu mid jiifto maca rasuuli llahi sal l slam nabiga maciisa aan la jiifo fi lkhamiilati go-a dhexdiisa id xidtu waan xayday fansalaltu waan siibmay marka yacnii aayar baan marka uga baxay go-i waa si oo aan la dareemaynin oo qarsoodi a baan u baxay alimaamu nawowi raximah llah wuxuu leeyahay waxay ka cabsatay waxay istiri armaa dhiiggan nebigu uu gaaraa sala allahu calayhi wasalam sidaa waa laga yaabaa ayb waxaa kaloo dhici karto inay ka cabsatay nebigu sal ll ly slam inuu istimtaac iyo ka dalbo isagu isaguna uunan ogeyn oo iyadiina marka ay xaa'id ay tahay taana waa ka baqday sababtay u baxday waa saas inay yani saana waa la yidhi ayb oo markaa inay isa soo diyaariso ay ogaato marka dharkii xaydka iyo kale ama wixii kale sidii kale u garan garan lahaa iyo ay ku markaa isu soo diyaariso amase waxay is tiri taqadarat nafsahaa limusaaxabatihi ama xoogaa waxay is tiri adoo xaaladan ku jira nebiga inaad la la la jiifto oo aad yacni la aad yacni dhinac jiifto armaan laga fiican yahay bay is tiri oo arrintaabay xumaysatay xoogaa aduu saddexdaa waxyaaboodba uu tilmaamay alimaamu nawowi faahadtu waxaan qaatay hiyaaba xiidatii lafdigan marka waxaa loo dabdiyay xaydatii iyo xiidatii ayb macna alfatxi marka haddii la yidhaha xaydatii macnuhu waxay tahay waxaan qaatay dharkii aan labisan jiray waqtiga xaydka dharkii aan waqtiga xaydka aan qaba aan labisan jirayaan soo qaatay lianna alxaydata bilfatxi hiya alxaydu waaye marka hiyaaba xaydatii macnaheedu muxuu noqonayaa hiyaaba alxayd dharkii xaydkaan soo qaatay haddii xaada la kordhigo wa macna alkasri oo hiyaaba xiidatii marka la yidhaahdana akhadtu hiyaabi alatii acdadtuhaa lialbasahaa xaalata alxayd marka aan xaydka qabo xaaladda xaydka aan taaganahay dharkii aan u diyaarsadaan doontay lianna xiida marka la yidhaha hay-ad iyo xaaladay tuseen ayb waxaa meeshaa marka laga qaadanaya haweentu inay samaysan karto mara waqtiga xaydka ay qabto ay isticmaasho ninkuna uu ku garan karo iyaduna ay dabcan markaa ay sidaa inay yeeli karto faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ana fisti ma xayshay ana fisti ma xayshay marka la leeyahy waxaa loo xaydku waa loo isticmaali karaa ficilkan oo nifaaska xayd waa lagu idlaaqi karaa ayb oo axidti ana fisti waa isku macno meeshaas marka ibnu xasmi baa wuxuu ka fahmay mar haddii labadooda midba midka kale lagu idlaaqi karo ayuu wuxuu ka qaatay marka nifaaska muddadana inay iskaga mid ka yihiin muddada muddat nifaas muddat lxayd oo kale oo ka dhigay sidaasna marka ibnu rajab waa diiday oo wuxuu yidhi xataa hadday isku mid axkaam badan hadday isku mid ka noqdaan meel kasta isku mid kama noqon karaan walidaalika nifaasku ilaa afartan beriye u gaarayaan waa ka dheeryahay dabcan xaydka sidaasna hortiis wax oo saas yidhina ma jiro saasuu yidhi qultu waxaan idhi nacam haa fadacaanii waa ii yeedhay fadajactu waan la jiifsaday macahu isaga fi lkhamiilati maradii baan kula seexday wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wa huwa alqaطaan can jaabir bni subxin wahuwa araasibiyu albasriyu saduuqu qaala samictu khilaasan wa huwa khilaasu bnu camr alhajariy hiqat wakana yursil wakana alaa wakana calaa shurطati caliyin cali dadka xisbada iyo u qaabilsan ayuu madax u ahaa ayb waqad saxa anahu samica min camaar inuu camaar ka maqlayna waa ansaxday ayb qaala samictu khilaasan baan maqlay yuxadiثu can caaishata qaalat ninka hadda fiiri marka isagoo cali shurdadiisa ka mid ah oo ragga cali khawaastiisa ka mid oo dad ugu dhow haddana maca dalika caa-isho cilmi buu ka warina waa yacni xaaskii rasuulka inay tahay aqoon leedahay cilmigeeda marka yacni in lagu ciba yacni markaasi waxa ay nebiga ka sheegto in markaa lagu kalsoonaanayo oo lagu cibaadaysanayo ayuu aaminsan yahay marka shiicadan hadda joogtana bal fiiri meesha waxay taagan yihiin shiicadan maanta taaganada caa-isha waxay u ogol yihiin iska dhaafe islaamnimadaba uma ogola xataa waxaa la yaab le marka oo aad aada ula yaabaysaa qof dhahaya ani nebi moxamed waa rumaysanahay sala allahu calayhi wasalam haddana xaaskii ou qabayna afka aan ka qaadaynin caydeyda qofku yacni waxaa aada la yaab u leh marka arrin marka aada la yaab u leh waayo oo hadda haddaad adigu fiiriso nin haddaad tira anu ninkaas waa karaameynaya waa jeclahay waa ixtiraamaya haddana maca daalika xaaskiisa aada leedahay qof suuqa gasho waay oo aada maalin walba leyla nahaar aada waxaas ku hayso ma la dhihi karaa ninkaasi ninkaa waa jecel yahay abadan maya maanta hadduu nebigu noolaa lahay muxuu dhihi lahay nimanka marka xaaskiisa ay ka baxsalaadahay adiga hadda xaaskaaga uma ogolid in la caayo maxaa yeeley weliba cayda ku saabsan gogasha adigay ku dhibaysaa iyada iska dhaaf keligeeda soo saas maaha haddana maca daalika dadka noocaas in la yiraahdo yacni ay islaam ay haystaan marka oo dadka muslimiinta layskaga tirsado oo la yidhaahdo dadkaana dhib yacni khilaafkoodu saa uma weyna iyo waa khatar dadka ay ku dayanayaan hadda cali iyo waa ku dayanaynaa ay leeyihiin ku dayan maayaane cali iyo camaar iyo xasan iyo ninkan hadda warinaya taabicigan khilaas iyo waa kaasaa yacni caa-isha waxay u ogol yihiin fadli iyo iyo iyo kalsooni bay diinteeda ku qabaan yuxadiثu can caaishata qaalat kuntu waxay tihi kuntu waxaan ahaa ana aniga iyo warasuulullahi sal ll l slam iyo rasuulka nabiitu fi shicaari اlwaaxidi waan baryeynay hal go' dhexdiis ayaan ku baryeynay wa ana taamihun aniguna aan ahay mid xaa'id oo xayd qabto aw qaala xaa'idun fain asaabahu hadduu gaaro minii aniga xaggayga shay-un haddii uu wax gaaro hasala waa dhaqaayay makaanahu booskiisa walam yacduhu mana tallaabaynin ma dhaafaynin meeshaas wasallaa fiihi waana ku tukanayay yacnii dhiiggayga haddii meel uu ka gaaro meeshaas buu dhaqaayay mana dhaafaynin meeshaas yacnii marada dhammaanteed ma dhaqaynin w haddii jirkiisa ay gaartayna jirkoo dhan ma wada dhaqa ma wada dhaqaynine meesha dhiigu gaaray bis unbuu dhaqaayay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa maradu hadday najaasowdo oo meeshii najaastana la yaqaano iyada dhan in la dhaqaa shardi maaha meeshii najaasta unbaa biyaha kor looga keenayaa waa la dhaqayaa midabkii iyo urkii baa laga zuulinayaa khalaas haddii inta lagu dadaalo lagu dadaalo midabkii uu zuuli waayo dhib ma laha walaa yaduruki atharuhu waay haddii laakiin marada intay najaas gaartay laakiin aan la aqoonin ka waran marka meesha ay najaasta gaartay lama yaqaano kulligeed waa la dhaqaa markaas ayb uma yacuudu waa noqonayay fain asaabahu minii shay-un haddana haddii wax iga gaara xaggayga facala midla dalika kaagaas oo kale uu sameynayay hasala makaanahu booskiis booskaa ayuu dhaqayay dhiigu uu gaaray walam yacduhu ugama gudbaynin meel kale wasallaa fiihi waana tukanay waa ku tukanaya ayb baabu mubaasharati alxaa'idi haweenta xaa'idka ku istimtaacitaankeeda in iyadii markaa yacnii qofka uu jirkeeda taabto ayb calaa wajhi listimtaac iyo uu u taabto xukunka caddayntiisa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abulaxwas can abi isxaaqa wahuwa camru bni cabdillaahi alhamdaaniy can camri bni shuraxbiil can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yaamuru ixdaanaa mideen ayuu amrayay idaa kaanat xaa'idan hadday xaa'id tahay an tashudda inay xirato isaarahaa gorgoradeeda ama hoosgunteega dhexda inay xirato uma markaa dabadeed yubaashiruhaa waa la mubaasharoonayay yacnii hoostii marka inay wax ka xirato ay ka gashato inta dabadeed marka waa korkiisai korkeeda waa istaabanayeen xadiidkani axaadiidta la mida madhabta shaaficiyadu waxay ka qaateen sida mashhuurka ku ah ee ah in haweenta xaa'idka aan lo yacni inaan looga istimtaaci karin maa beyna surati waarukba inta kasoo har yacnii udhaxayso xudunta ilaa jilibka ma la aadi karo inta kale waa looga istimtaaci karaa xadiidkanay ka qaateen leanna waxay leeyihin an tashudda isaara haadaas ee isaarka waxaa lagu xiraa waa guntigaa lagu xiraa meeshaasna marka me halkaasi ka qaateen xadiidkan laakiin alimaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca sharxulmuhadabka wuxuu leeyahay jimaaca unbaa la diidayaa bes meesha dhiigga ka socdo wixii ka soo haray qofku marka yacnii haweentaasi waa uga istimtaaci karaa waana ka taaban karaa dhiiggaa meesha un uu yaallo unbuu iska ilaalinayaa wuxuuna ka qaadanayaa xadiidka nebiga sal ll ly slam muslim isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta ku sameeya galmo marka laga reebo wuxuuna yidhi xadiidkaas baana xoog badan wa huwa alaqwaa daliilan yacnii sida madhabta mashhuurka ku ah iyo xadiidkaas sida uu yacni iyo sida kale oo macnaha xadiidkan uu sheegaya ah xagga daliilka sida xadiidkan sheegaya waayuu leeyahay culimada qaarna waxay leeyihiin waxaa sidan loo leeyahy laysaga dhaafayo xudunta ilaa jilibka inta u dhaxayso armowba ku dhacaa marka dambe jimaac walidaalika qofku marka hadduu isleeyahay isma celin kartid iyaa meeshaas inuu taga ma aha marka saddan lidariica sadu dariicadana qaacido weeyaan diini ah oo yacnii aada marka diinku uu u tilmaamay sadu dariicada ilaa waxaan filayaa boqolaal wej boqol iyo dhowr wej ama boqol iyo dhowr daliil buu u keenayaa ibnulqayim eeaclaamu lmuwaqiciinka waxaana marka iska soo horjeeda taxaayulka iyo sadu dariicada sharcigu wuxuu xiray xaaraan in la gaaro waddadii lagu gaari lahaa oo dhan waa daboolay xeeladaysuguna in la furto waayo waddo xiran sidii xaaraan loo gaari lahaa in waddada loo furo waayo waa waa cagsiay isu yihiin wbihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru can mansuuri can ibraahima can اlaswad can caaishata qaalat kaanat ixdaanaa idaa xaadad amarahaa rasuulu llahi sal l slam wuxuu amrayay an tatazira inay macawisaysato oo gorgorad soo xirato uma yubaashiraha dabadeed waa la mubaasharoonaya wbihi qaala akhbaranaa alxaariثu bnu miskiin qira'atan calayhi waana asmac can ibni wahbin can yuunusa wاllaythi can ibni shihaab ayb wاllaythi xaggee ku cadfantah ibni wahb can ibni wahbin wاllaythi waay ayb cafwan wuxuu yihi akhbarana alxaariث bnu miskiin qira'aة calayhi waana asmac can ibni wahbin can yunusa wاllaythi a yunus iyo leyth baa isku cadfan cafwan can ibni shihaabi ibni shihaab الzuhri can xabiibi mowlى curwata can budayata budayatana waa la qoray waa la dabdiyey bilbaaءi اlmuxadati nudayahna waa la yihi wakaana leythu yaquulu leyth wuxuu dhihi waxaan ujeedaa nudba wakaana leythu leyth wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo nudba nudbata marka leythna nudba buu dhahayey yunusna muxuu yihi marka budaya mowlaati maymuuna wahiya maqbuulaة rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iyu can maymuunata qaalat kana rasuulu اllahi sal ly slm yubaashiru اlmarأata haweeneyda ayuu la mubaasharoonaya min nisaa'ihi ka mida wahiya xaa'idun iyadoo xaa'id ah idaa kaana calayha isaarun haddii korkeedu isaar uu yahay yabluqu gaarayo ansaafa alfakhidayni labada bowdiyood dhexdooda warukbatayni iyo jilbaha fii xadiidi leythi xadiidka leyth waxaa ku jiray muxtajizatan muxtajizatan xaal ay tahay midii guntigeeda dhuuqsatay muxtajizatan bihi ay shaadatan mid xirtay ay tahay calaa xajzihaa meesha guntiga u ah muxtajizatan xaal ay tahay midii markaa dhuuqsanayso bihi waxay ku dhuuqsanaysaa marka bilisaari baabu ta'wiili qowli اllahi caza wajala wayasaluunaka can اlmaxiid aayaddaa macnaheedii cadayntay ayuu baabihay wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa xamaad bnu salamata sulaymaan bnu xarbin waa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadaanaa xamaad bnu salamata can haabitin can anasin qaala kanat alyahuudu yahuud waxay ahayd idaa xaadat almar'atu haweeneyda hadday xaysho minhum minhum xaalay iyaga ka mid tahay haweentaa lam yu-aakiluuhunna lamaynan cunaynin walam yubaashiruuhunna walam yushaaribuuhunna lamaynan cabaynin walam yujaamicuuhunna ma aynan la maynan kula kulmaynin fi lbuyuuti guryaha fasa'aluu nabiy allahi nabigay su-aaleen sal l slam can dalika arrinkaa faanzla allahu caza wajala alla wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can اlmaxiid qul huwa adan alaaya faamarahum rasuulu llahi sal l slam nabiga wuxuu amray an yu-aakiluuhuna inay la cunaan wayushaaribuuhuna ay la cabaan wayujaamicuuhuna fi lbuyuuti guryahana ay kula kulansanaadaan wa an yasnacuu bihina inayna ku sameeyaan kula shayin wax kastoo u bannaan maa khala aljimac jimaaca marka laga reebo faqaalat alyahuudu yahuud waxay tihi maa yadacu rasuulu llahi sal l slam yani rasuulkii ka tegi maayo shay-an wax min amrinaa annaga amarkeenna ka mida ilaa khaalafanaa waa nagu khilaafayaa rasuulullaahidan marka riwaaya bilmacnaa ilaa yahuud nebiga rasuul alle maba u yaqaanaane rasuul iyaga loo soo diray uma yaqaanaan saxaabigii baa marka waxuu cabirayaa un marka macna ahaan u sheegayo nusakha qaar inaynan qoraynin baa la arkaa oo waa ziyaada min bacdi nusakh ay warkaan ayb markaa waxay yidhaahdeen ka tegi maayo min amrina arrinkeenna ilaa wax ka mida ilaa khaalafana waa nagu khilaafaya faqaama usayd bnu xudayr ayaa istaagay wacabaadu bnu bishrin faahbaraa rasuula اllahi sal l slama nabigay u sheegeen yahuud inay sidaa leedahay meeshaas marka macno weyn baa ku jiro waxaa dareemay gaalku in la khilaafo oo laga soocnaado waa dhibaysaa inaad adigu kayaan leedahay ood ka soocan tahay oo diintaadii aada haysato ma jecla yahuud fiiri marka waxay leeyihiin ninkani shay uu nooga tegaya ma jiro ilaa waa nagu khilaafaa maxaa inagana daba dhigay muxuu noo khilaafayaa bay leeyihiin marka maxaa laga fahmaa waxay rabaan inuu waafaqo mar kasta iyaga in la raaco oo la waafaqay jecel yihiin ibnu taymiyana wuxuu yidhaahdaa bal waxaa laga yaabaa inay maal badanba ku bixiyaan si loo waafaqo iyaga walidaalika marka adduunku sow hadda u samaysan yahayna waaba ujeedaaba waxaa la leeyahay dadku ha isdhex galaan faariq dhan ha la joojiyo wax faariqoo dadka u kala dhexeeya waa inuunan jirin oo dadku markaa ay isdhex galaan dad markaa de muslimiin ah oo iyagana waxaa laga yaabaa waxaas sheegaya inay jiraan bari maalmahan hadda aan aan aan joogno waa acyaaddoodii waay waxaa la yaab leh markaad aragto qof wadaad oo ama diin u nisbo sheeganayo qola nacaybkooda dartood ayuu wuxuu leeyahay waa in ciidahani sax waaye nebi ciise waa jecelnahay innagana nebi ciise waqtiga u dhashay maan diidi karnaa ayuu leeyahay intaasna waxaa weeyaan dadou necban yahay bis darteedu saa u dhahaya nebiyullaahi ciise horta ma dhashay waqtigan sax ma tahay waqtigan ay sheegayan horta ma dhashay ma dhalanin waa been ta kale shirkiyaadkan see la yeelaa ay ka daba wadaan waxaan oo mar walba marka yacni ciise waa wiilkii ilaahay ciise waa ilaahayda ay ku hayaan annaga ma qiri karnaa arrintaa iyadan waa maya marka ciiddii yanaayar iyo ciiddan marka oo miilaadka ay ku sheegaan labaduba wax oo ay diintooda kusoo dareen waayo oo nebiyullaahi ciisa kadib ay la imaadeen waay marka qof iska qabi ah inuu yidhaahdo taariikhdan aan ku tirsanno maadaama miilaadi la yidhaha isaga waxuu maqlaa bis hijri iyo miilaadi miilaadigan horta sax ma yahay mase ma aha ma garanayo markaasu wuxuu leeyahay miilaadi sow lagama wado ciisaa dhashay maxaan ku diideynaa ciise dhalashadiisa waa farxaynaa waa dabaaldegaynaa iyadana walle kuwaasi diin waa ka dhammaanaan hadday saa ku jiraan qaarkoodna weliba chrismaska iyo waxaasay waxay leeyihiin brotestaanka iyo katooliga iyo ayaan waxay leeyihiin ayaan u hambalyeynaynaayo ciiddooda aan ugu dabaaldegaynaan ku yacni farxad gelinaynaa waa shirkigoodiibuu u qirayaa kuna farxad gelinaan waxyaabahaas marka oo kale da dad diin u nisbo sheeganaya waxaas inay sheegaan oo ay yidhaahdaan aaday u xun tahay usayd bnu xudayr iyo cabaad bnu bishrin baa kaceen faaqbaraa rasuul اllahi sal l slam arrintii bay nebiga u sheegeen waqaalaha waxay yidhaahdeen inaa waqaalaha waxay dhaheen anujaamicuhunna ma jimaacnaa fi lmaxiidi ayagoo xaydka qabo rasuul allow mau tagnaa ma jimacnaa haweenkii oo mau galmoonnaa iyaga marka waxay ka wadaan yahuudi hadday arrintaa dhibayso ma ka sii darnaayo saas ma gaar ma gaarsiinaa waa maadaama iyagu ay arrin yacnii iyaga maadaama ay ka dheeraadaan oo ayna wax la cunin iyaguna marka quluwi bay sameeyaa kaba yani waxaan ujeedaa yahuuddaan ujeedaa yahuudda waxay quluwi ku sameeyeen dhiiggaas ka socdo waqtiga uu ka socdo quluwi bay sameeyeen waa ka fogaadeen cuntada iyo cabidda iyo gurila joogay ka dheeraadeen markii aayaddan ay soo degtay nebiguna uu yidhi wax walba ku sameeya laakiin jimaac iska ilaaliya labadan saxaabi marka waxay yidhahdeen rasuul allow yahuuddu sidaanay leedahay oo arrintaa nebigan mar kasta waana khilaafayaa mar walbee rasuul allow xataa maku khilaaf ma sii khilaafnaayo ma jimaacnaa xataa naagihii ee adiga marka waxa aad yahuudda uga caraysiinayso ama aada gaalada ku khilaafayso iyado lafteeda inaad sharciga ku raacdo arrintaa marka nebigu waa ka carooday fatamacara wajhu rasuuli llahi sal l slam nebiga wejigiisa waa doorsoomay tamacuran doorsoon shadiidan aad u daran waa xanaaqay nebiga sal l slam walidaalika marka adiga gaalka waxaad kala macaamili kartaa inta sharciga kuu ogolyahay yani inaad tiraa anigu waxaan raadinaa xanaaqiisa si ilaahay jecel yahay iyo si uunan jeclaynba waa uga xanaajinaya haddaad tiraa dhib waayo taas nacam beri baa nin wuxuu yidhi wargaa berigii bosniya dhibka uu ka socday ayuu wuxuu yidhi war intaasoo haweenoo muslimaad ay kufsadeen seerbiyiintan gaalada ah markaasuu wuxuu sameeyey marka dhulkaas gaalada oo isagana meel naagaha lagu gado oo looga sinaysto oo lagu iibiyo nimanka loogu keenou samaystay war waxaan maxaad u samaynaya baa layidhi markaasuu yidhi inta ay ayaga naag muslimada ay halleeyeen kuwooda in la halleeyaan rabaa yuu yidhi aniga ninkaas hadda ma islaamka ma u gargaarayna ayb wax badan marka dad badanoo islaamka u qabo yani xamaasad u qabo jecel oo hadda ayagu yacni jahliguna ka qaalib noqday baa islaamka waxay ugu gargaaraan wax beri ou ka yahay nacam qofkii marka yidhaha war waxaan islaamku beri buu ka yahay ha ka badbadinin qofka yidhaahda marka maahan in la yidhaahdo adiga asalba yacni waxaad ka soo horjeedaa islaamka in la garab siiyo ama loo gargaaro haddaad tiraahdid de adiga unbaa qofkan afka u geliyey warka waxuusan dhihinaa u dhahday waxaas baadna isku mashquulisay inaad radisid wax macnaa ay ku fadhisa male waxaasna xataa danannaa ilaa aan u malaynay an qad qadiba calayhimaa ilaa aan u malaynay inuu ku caroodayo korkooda u carooday faqaamaa way kaceen fastaqbala rasuulu llahi sal l ly slam nebiga wuxuu qaabilay hadiyatan hadiyad hadiyata labanin caanaha hadiyadeed fabacata fii aathaarihimaa raadkoodii buu kusoo cid diray faraddahumaa waa soo celiyey fasaqaahumaa caanihii buu siiyey facarafaa waxay garteen annahu lam yaqdab calayhimaa inuunan korkooda u caroonin yacni arrintii waa ka celiya laakiin nebigu wax uma qaadin ayb intaas markaa nusakha qaar ma qorayaan laakiin bacdi nusakh ayaa qorayaan sunanulkubrahana waa ku jirtaa intaan hadda aan akrinay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed